dhawaaqyada dhiilada xambaarsan ee qaar ka mida siyaasiyiinta iyo hogaamiye dhaqameedka ka soo yeedhaya waxay kor usii qaadayaan cabsida ay dadweynuhu ka qabaan iska horimaadyo hubaysan oo mar kale soomaaliya ka dhaca haddaan xal loo helin khilaafka qabsoomidda doorashooyinka madaxtooyada iyo labada aqal ee baarlamaanka xuseen macalin maxamuud oo ah agaasimaha macadka cilmi baadhista ammaanka ee hiraal ayaa tilmaamaya xumadda doorashadu xaaladda ay abuuri karto waxaa dabcan la gelayaa iska horimaad siyaasadeed oo lugaha la geli karaa constitutional crisis firaaq amni iyo dabcan iyadoo ay ku dambeyn karto in uu amnigu faraha ka baxo ilaahay ma keeno in arrintu ay saas ku dhammaato laakiin halis amni waa iman karaa waana waxa hadda ay cid walba ka baqayso ama ka digayso sababtaas ayaa loogu baahan yahay in laga hortago in ay arrinkaasu dhacdo waxa ka iman kara iyo shacabka dhibka ku iman kara haweenka soomaaliyeed ee aqoon-yahanka ah ayaa iyaguna xilligan haatan lagu jiro u muuqda kuwo si weyn isha ugu haya xaaladda dalka waa tan amaal cabdi ibraahim oo iyadoo ku sugan magaalada london v o eda u warantay soomaaliya waxay soo martay marxalado adag oo kala duwan marxalada doorashada ayaa lagu jiraa iminka doorashada waxaa jirta laba dhinac beesha caalamkana way la socotaa waa la ogyahay qof waliba wuxuu doonayaa inay doorashada waktigeedii ku dhacdo laakiin uma maleynayo waktigeedii waayo waa lasoo daahay waxna hadda ma diyaarsana guddiga doorashooyinka waxaa loo baahan yahay dad dhexdhexaad ah waa in la helaa dad dhexdhexaad ah oo khibrad u leh aqoon dheeraada leh doorashada habkay u dhaceyso iyo dadka qaar ayaa waxay leeyihiin dagaal sokeeya ayaa bilaabanaya marka waxaan sugaynaa inaan dalka nabad kusoo dabaalno haddii la yiraahdo inta karaankeena aan qabano si aanay u dhicin dagaal sokeeya waayo dalka soddon sano ayuu soo burburay marna kama yeeleyno in la burburiyo waxa aan hadda heysano saynab maxamed xasan oo ka mid ah haweenka u dhuun daloola arrimaha siyaasadda islamarkaana hormuudka ah dhaqdhaqaaqyada xuquuqda dumarka ayaa iyaduna isbarbardhig ku samaynaysa doorashadii afar sannadood ka hor soomaaliya ka dhacday oo iyada lafahaanteeda dibudhac ku yimi intii lagu guda jiray geedi socodka soo xulista baarlamaanka iyo doorashada madaxweynaha iyo doorashada haatan loo dhegtaagayay inay dhacdo aada iyo aad ayaad umahadsantihiin bahda v o eda iyo dhammaan dhegeystayaasha maadaama dib u dhac badan uu jiro doorashooyinkii hore la soo dhaafay waktigaan runtii doorashadu waxay ahaan jirtay gabagabo haddii aan soo qaadino tii ugu dambeysay labadii kun iyo lix iyo toban xilligan waxaaway doorashadii way dhawaatay aqalka waa la dhaarinaya waxay dooranayeen guddoonkoodii iyo baarlamaanadu haddana welima ay bilaaban marka runtii dib u dhac jiro iyo iyadoo maaragtay mucaaradkii iyo dadkii kalena ay iyaguna rabaan inay dhinac kale iyaguna u sameeyaan runti horta welwel badan ayaa ayaa jiro oo geesta kale qaar ka mida haweenka soomaaliyeed waxay sheegayaan inay saluugsan yihiin hanaanka ay ragga siyaasiyiinta ahi dalka u wadaan iyo muranada siyaasiga ah ee soo noqnoqda oo dib u dhac ku keena ammaanka iyo horumarinta waa tan mar kale amaal cabdi ibraahim dalkii dhibaatooyinka soo maray intaas haweenka ayaa aada u garab taagnaa oo soomaaliya maanta lama arki lahayn haddii aysan haweenka jiri lahayn ayaga ayaa aada u dhabar adeegay oo usoo shaqeeyey oo dalkan wax badan kasoo qabtay haweenka qabiil ma lahan ninka dagaalka galaya waa ninkeedii marka haweenka soomaaliyeed qudhooda waa inay ka qayb qaataan siday u joojin lahaayeen dhiiggii soddon sano ayaa dagaal iyo xabado socdaan waan gartay amaal dad badan baa waxay leeyihiin arrimaha ammaanka raggii baa waxba ka qaban kari waaye marka dumarku maxay ka qaban karaan sidey wuxuu qaban karaan dumarka waa hooyo way ka naxariis badan tahay raggii way yimaadeen soddon sano nin waliba waxa in yar ayuunbuu dhaqaajiyey laakiin arrimihii bulshada iyo hoos u dhaadhaci umaysan gelin waxaa u malaysaa inay kor iyo international relationkii inay ku meereysanayaan laakiin arrimihii bulshada loo baahnaa in hoosta loo galo iskuulaad lama dhisin xagga caafimaadka lama dhisin adeegii bulshada lama dhisin dhalinyaradii looma sameynin shaqooyin lama abuurin dalka waxyaabo badan oo waxaa jira habacsanaan ka muuqata ee dadkii marka waxaa loo baahan yahay jawi jawiga ka duwan haddii la helo haween daacad u ah oo dalka u shaqeeya dhabarka u xirta waxaan u maleynayaa rajadeeda aan qabo boqolkiiba sagaashan in aan ka baxeyno meesha dalka hadda uu taagan yahay inkastoo ay soomaaliya kala mid tahay dunida kale oo mar kastoo ay doorasha soo dhawaato khilaafyada iyo ismariwaagu kor u kaco haddana dadka siyaasadda soomaaliya falanqeeya waxay walaac ka qabaan qaabka beelaha ee ay bulshadu u abaabulan tahay dagaaladii muddada dheer dalka ka jiray iyo kala qaybsanaanta awoodaha maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe taasi oo muujinaysa dabacsanaan dheeraada